Guddoomiyaha Guddiga Ku-meel-gaarka ee Doorashooyinka Kofi Codde ee la filayo in ay dhameeyaan Kuuriyada Guud ee deegaanada Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid oo shir jireed usoo qabsaday Garowe, ayaa waliba sheegay in heer gabagabo uu marayo dhammaystirka liiska musharaxiinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland, walibana uu bulshada Puntland ugu baaqay in ay ka qayb qaataan kaarka codbixinta si markaasi ay u codeeyaanba qofkii fadhayay.
Sidaas daraaddeed, waxaan rabnaa oo ugu weyn fariintaan halka ka dareennaa dadku inay kaararkooda qaataan, ku baraarugsanaadaan in wakhtiga kaar qaybinta uu dhammaanayo. Goboladii koowaad oo laga bilaabayo shanaha kaar qaybinta, afarta bisha ayay dhammaanaysaa kaar qaybintu. Waa Bari, Kirkari, Gardafuu, Highland iyo Sanaan. Gobol walbana labaiyo toban beri marka laga bilaabo ayay ayay ka soconaysaa ilaa gabagabeynteeda ilaa wax oo dhan. markaa dadka muwaadiniinta ah waa inay qaataan kaarkooda codbixiyaa qof aan kaar qaadan bari cidna kuma eedeyn karo kaarkiisa inta loo soo daabacay degmadiisa inta loo geeyey goobtii codbixinta uu ku qortay loo geeyey haddana aan qaadan eh, waa waa waa waa khasaaro markaa ma codeyn doono qof aan kaar qaadan waxaa maanta bilaamanaya eh, ololaha doorashooyinka ee furan ee ee jadwalkii aan horey usii daynay wareega koowaad oo ololahaas ururadu wixiis la qaateen shalay in si loogu diyaargaroobo bambaxyada iyo goobihii iyo laysula cayimo ay wareegiisa koowaad aysan banaanbax banbax sameyn laakiin hoolasha iyo xafiisyadooda ay ka sameeyaan abaabulka labada wareegoo dambena bambaxyada la sameeyo marka waxaan dadka ku boorinaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada inay isku soo baxyada ku wacyigeliyaan dadka inay kaararkooda qaataan iyo isinay si nabada ku codayaan in urur walba uu mas-uul ka yahay taageerayaashiisa iyo waxa ay sameeyaan oo ilaaliyaan in anshaxa la ilaaliyo qolo walbaba afkaarteeda iyo cududeeda iyo aragtideeda iyo waxa ay qabanayso ay soo bandhigto ololahana ujeedadiisu ay saas uun tahay aan cadaawad iyo wax kale toona ku jirin nabadgelyada guudna la ilaaliyo hay-ada amnigana laga shaqeeyo iyagana intaasaan ku boorinaynaa ololaha waxaa ka reeban oo laga mamnuucay in waxqabad deg dega iyo xoolo nooc kasta ha aadeen cod in lagu raadiyo ama community ama degaan inta loo tago in la yihahdo waxaasaan maanta ku siinayaa ii oday ridaasu waa corruption waan mamnuucnay waxyaabaha laga reebay ololahaba ka mid taha